March 23rd. I'm Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalicom
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddobaatanka bisha februari ee sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aan idiinahayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro magaalada beledweyne ka wada wacyigelin ku saabsan khatarta cudurka covid oo hadda si aad ah ugu sii faafaya soomaaliya hadda beledweyne aan joogno cudurka markiisa koowaad waxa dadku ma ku baraarugsaneen laakiin cudurku markuu nagu faafay beledweyne ku faafay dad badanaa dhintay bariga bulshada dacsi unbaa taallo soo cimilkaa soo kacday marka dadku ma ku baraarugsana heer in cudurkan uu dilaayahay kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka iyaguna ka madhnay
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa booqday gobolka texas ee dalkan maraykanka si uu u soo qiimeeyo khasaaraha culus ee ay geysteen duufaanno baraf iyo dabaylo watay oo sababay in korontada iyo biyuhu ay ka go'aan malaayiin ka mid ah dadka maraykanka ah ee ku nool gobolkaas iyadoo xilligan lagu jiro la dagaalanka xanuunka covid madaxweyne biden ayaa waxaa safarkiisii shalay ku helisay xaaskiisa jiil biden waxaanay booqdeen xarun cuntada lagu qaybiyo iyo goob caafimaad iyo weliba xarun lagu maamulo gurmadka deg dega ah oo ku yaala magaalada ugu weyn gobolkaas ee houston aan intaasi ku dhaafno warkii dunida halkaad nagala socotaanna waa v o a haatana ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa beledweyne noogu soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
waan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne waxaan kusoo qaadan doonaa kaalinta dhallinyarada gobolka ay ka qaadan karaan xagga wacyigelinta maadaama xanuunka covid sagaal iyo toban uu mar kale dunida kusoo labakacleeyay barnaamijka toddobaadkan waxaa igu marti ah dhallinyarada kale ah cabdirashiid faarax cabdi qadar axmed cabdulle iyo cabdinaasir daahir cilmi dhammaantood waa dhallinyarada aqooyahanka gobolka marka hore waxaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka cabdirashiid faarax cabdi waa mahadsan tahay waxaa meeshaan u mahadcelinayaa idaacadda v o a run ahaantii waa run waxaa soo labakacleeyey cudurkii covid nneteen-ka oo si ba-an xayataa dadka saameyn ugu yeeshay dhanka ganacsiga iyo dhanka waxbarashada iyo isku socodkaba run ahaantii kaalinta dadka aqoon-yahanada wax bartay waxay ku leeyihiin inay doorkooda qaataan oo ah wacyigelin iyo sidii xeeto dadka u wacyigelin lahayeen in cudurkan halista ah ay ka saameyn ku yeelanin ay dadkan u wacyigeliyaan annaga ka urur ahaan maadaama aan nahay ururka wacyigelinta ee bulshada gobolka hiiraan oo ka dhisan magaalada beledweyne run ahaantii waxaan wadnaa barnaamijyo wacyigelineed oo xeeto aan dadka ka wacyigelinayno cudurkan covid nneteen-ka
waa mahadsantaha cabdirashiid qadar ka waran adiga nooca wacyigelinta iyo awoodda ay dhallinyarada u leeyihiin inay dadka ka wacyigeliyaan xanuunka covid sagaal iyo toban gaar ahaan dadka barakacayaasha
waa mahadsantahay xuseen adigiyo raadiyaha waan salaamaya v o a minaha waa run fayskii labaad ayuu hadda cudurkan galay magaalada hadda beledweyne aan ku joognana waxay kamid tahay magaalooyinka wacyigelintuna ku yartahay agabyada caafimaadka loo dhanya oo dhammayna ay laadahay horena maaragtay waa u sheegnay oo bulshada qaybeed kala duwan waa tii laga hadloola jiray beledweynaha laga soo gaaro ma lahan wax ku filan cudurkan maaragtay dhibaatadiisa iyo dhibkiisana waa mid adduunka dhan ku faafayo soomaaliya kelimaa dalakii horumaraa oo dhib ku haya marka hadda dhalinyaro hadda way bilaabatay magaalada wacyigelin ka sameeyay aad ay mahadsan yihiin laakiin waxaan leenahay wacyigelintu intaas nuguma filno insha allahu tacaala waxaan jecelnahay in in wacyigelintu la ballaariyo oo bulshada reedku dhan ay u istaagto guriga min guriga ilaa iyo ilaa iyo dowladda dhexe iyo hirshabeel dhammaantood maaragtay si wadajir ah ay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi waxaan ognahay khataraha ka imaan karo iyo hadhowt inaan waxba laga qaban karin marka loo fiiriyo dal la horumaray oo cudurkan aan waxba waxba ka qabanin
waa mahadsantahay cabdinaasir marka la fiiriyo deegaankan iyo wacyiga dhibaatada cudurka maxaa lagu tilmaami karaa
runtii aad baan marka hore ugu mahad celinayaa idaacadda v o a intaas kadib deegaankan hadda aan ku noolnahay ama bee-adan aan ku noolnahay markii wadamada kale horta laga soo gudbo waxa waaye wadanka soomaaliya khaasatan hadda dhulka aan joogno waa dhul iska kulaylaa cudurkan covid niteenka ama coronahan xoogaa inta badan meelaha kuleylka ama herkulkeedu sareeyo aad buu khatar ugu yahay inuu ku noolaado fayraskaas oo inta badan waxaa dhihi karnaa wadamada qaar wax badan aan ugu fiicannahay sidaas tahay haddana deegaan ahaan markii loo fiiriyo uma diyaarsanin inaan ka hortagno cudurkaas ama uma diyaarsanin inaan iska ilaalino dadku wacyigelin fara badan ma haystaan inkastoo hadda dadku ay dareemayaan ama ay bilaabayaan inaan wacyigelino loo sameeyo oo hadda ururada wacyigelinta oo kale ay shaqooyin wacyigelina ka wadaan haddana waxay u baahan tahay cudurkan hadda covid nineteen sidii hadda waayihii dambe loo fiiriyo covid nineteen two aan lahaa kaas marka wuu ka khatar badan yahay ama wuu ka halis badan yahay covid nineteenkii hore waayo hadda wuxuu sameynaa degdegna wuu ku faafaa degdegna wax wuu ku dilayaa sidoo kaleeto wuxuu aad inta badan u diyaarsanaa ama dadku inta badan la yiraa qofka ugu daran yahay ama dadka usii kala daran yahay waa dadka ageka oo kaleeto ama da-da oo kaleeto ah ayuu aad ugu daran yahay sidoo kaleeto dadka difaacoodu yaryahay asiga daawo ma lahan laakiin asiga wuxuu leeyahay keliya ina la barto kahor inaa is ilaaliso inaad face maskii oo kale xirato inaad gacmihii iska dhaqdo abeena maalin inaad dadkii kala fogaataan muddo laba mitir camar gaarayso inaad meelaha inta badan ama haddii cudurkii lagaa helo ama iska dareento calaamadiisii oo kaleeto inaa hay-adaha la talinta le inaad la ku wadaagto oo kale la talintii aad qaybtaada ka qaadato si la talin badan lagu siiyo haddii la talintaas lagu siiyo inuu qofkii asigu bulshadiina iska ilaaliyo asigana bulshada cudurka ka ilaaliyo oo iskarantiilo ayaa aada u wanaagsan
cabdirashiid marka la fiiriyo dhibaatada iyo khatarta cudurka iyo wacyiga dadka maxaa lagu tilmaami karaa dadku ma yihiin kuwa ka warqabo khatarta cudurka uu leeyahay waa mahadsan tahay horta dadkan soomaalida sida badan waxay aaminsan yihin horta cudurka inuu dad qof muslim ku dhicinbo khaasadan dana qof soomaali kumana aaminsan yihiin cudurka waxay dhahaan wuxuu ka dhacaa waa gaalada marka anaga taas waa ka doonahay waxyaalaha ka wacyigelinaya ku jirtaa in cudurkan oo midib lahayn oo diin lahayn qof walbo oo xeeto oo haleelna ku dhacayo marka cudur faafana yahay marka dadka sida badan kuma xeeto baraarugsano cudurkan inuu cudur jira yahay inkastoo dadka qaar oo xeeto aqoonta leh ama dadka xeeto xeeto wax indhaindheeya ama wax akhriyay garanayaan xeeto cudurka halistiisa laakiin dadkayna soomaalida sida badan kuma baraarugsano talooyinka caafimaad markii la siiyo ama wacyigelinta oo marka hadda aan dhahna sida camal in facemask la xirto in xeeto gacmaha la dhaqdo in xeeto aan talooyinka siino sida badan waxawaa ma qaatan talooyinka waxay ku leeyihiin waxaan anigu naguma dhacaayo waa wax iska caadi aniga qorax kuleel ahaasanaa marka dadka waxawaaye ma qaataan sida badan talooyinka caafimaad marka waxaan leenahay cudurkan waa cudur halis ah qof walbo isheeg waxawaaye inuu cudurkaas oo iska karantiilo hadduu isku arko calaamadihiisa ama goobo caafimaadka u tago dadkana waxeeto uu ka fogaado marka waa dadka waxaa laga baahan yahay inay qaataan talooyinka caafimaad ama wacyigelinta loo sheegayo
qadar meelaha la dhihi karo dadka haddii laga wacyigeliyo waxbay ka tari kartaa oo dadkay isugu yimaadaan maxaa ka tilmaami karnaa
meelaha dadka iskugu imaadaan waxaa kamid ah xuseen goobaha waxbarashada goobaha fadhi kudirirka iyo goobaha ganacsiga masaajida intaasaa ka mid ah runtii saa ka warqabtid horta aniga waxaan nahay soomaali muddo fara badan waxaan dal oo dowlad la-aan ah waana nidaam wacyigelin iyo aan soo arkin markii loo fiiriyo dhallinyaradayna hadda beledweyne aan joogno cudurka markiisa koowaad waxa dadku ma ku baraarugsaneen laakiin cudurku markuu nagu faafay beledweyne ku faafay dad badanaa dhintay bariya bulshada tacsi unbaa taalo subax markaad soo kacdid waxaa aad facebook markaa fiirisid ogtaa facebooka dadka aada u jecel yihiin tacsi arkaysaa ayaantan beledweyne weliba waa kadaalik marka dadku ma ku baraarugsano heer in cudurkan uu dilaayahay cudurkan inaanu yaraan iyo hadda cudurkan hadda facebook wuxuu kaga duwan yahay cudurkii hore laba baydhi hadda dhakhaatiirtu mida koowaad waxaa waaye waa ka faafisaan ogyahay oo cudurkan waxaa layidhi boqolkiiba boqol wuu ka faafisaan ogyahay midda labaadna waxaa waaye dhalinyarada dhalinyaro badan uu dilay bersentajka dhalinyarada uu dilay cudurkan uu ka badan yahay bersentajka hore dadku dilay marka haddii hadda meelahaas laisugu yimaado waxbarashada iyo masaajidada oo wacyigelin laga sameeyo dadkeenu uma diyaarsano runtii wayna la qabsadeen dhaga adeeg tusaale hadda magaalada beledweyne oo kale dadka badan dheelaayiin masaajidii hoosaas ku jira masaajidku hadda waa goob cibaado maanta waa loo qaadan karaa waa goob cibaado dariiqada kaliya masaajidka ku jiraa laakiin laakiin hadda waxaan isleeyahay haddii goobaha waxbarashada oo wacyigelin dhab laga sameeyo iyo goobaha dadku isku yimaadaan iyo goobaha xataa caafimaadka qolyaha timaajaraha businesska xataa dadka ay maaragtay sameeyo waxaa isleeyahay meelahaas waxaa meelaha ugu badan haddii wax laga sameeyo wax ay iska bedeli karaan marka waxaan dhihi lahay kaalintii dowladda iyo kaalintii maamulka runtii ma muuqato marka insha allahu tacaala bal waxaan isku dayi doonaa si volunteer ah dhallinyaradeen wax baratay intii karaankeena ah inaan sameyno waxaa kaloo aada u qurux badnaan lahayd in dhallinyaradu ay ku baraarugaan cudurkan aanan la dhayalsanin mustaqbalka xataa wuxuu reebi karaa aafooyin dhaqaale xumo hadda iyo adduunka oo ku reebay marka insha allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa bal inaan kaalinteenay inaan maaragtay aan soo celino insha allah
waa mahadsan tahay cabdinaasir ma la dhihi karaa wax saameyn ah covid nineteen two soo laabashadiisii deegaankan wuu ku yeeshay marka la fiiriyo kii hore oo diyaaradihii goobihii waxbarashada ay xirnaayeen adeegii duulimaadka la joojiyey hadda wax saameyna ma la dhihi karaa
waa mahadsantaha xuseen horta hadda waqti xaadirkan markii wasaaradda caafimaadka ku dhawaaqdo wax laga jooga homaleyna wax ka yar hal isbuuc tallaabada ugu horeysay ee hadda dowladdu qaadane waxaa arkayay in goobaha waxbarashada haddii jaamacadii noqon lehed haddii iskuuladii noqon lehed la kala diray sidoo kaleeto haddii wixii sii socdaan waa imaanaysaa inaad dare duulimaadyadii iyo waxyaabihii kala xirmaan hadda arday badan oo waxbarashadooda u socotay ayaa waxbarashadii hakad ka gelaysaa waa caqabad oo cudurku la soo laabtay sidoo kaleeto waxaan kaloo dareemaynaa hadda magaalada markii la yidhaaho in markii horeeto dhaqdhaqaaqo magaalada uu badnaay laakiin hadda markii covid nineteenka uu imaado cusub soo laabtay dad badanoo markaa wacdo ama markaad goobihii ganacsiga timaado oo kaleeto ama meelo kale aad timaado u baahato inaad la ishashaan oo kale inuu ku dhaho gurigiiaan jooga soo socodkii yaryahay magaalada qof walba uu isxakamaynayo maadaama mab hadda waxaan filaa wiigii horeeto dhakhaatiirta magaalada ayaa meel ka mida isbitaal ka mid isbitaalka weyna weliba tasti lagu sameeyey in boqol ruux tasti loogu sameeyey soddon ka mid ah laga helay si ayaga sheegeen meel marka boqolkiiba soddon laga helay dadka beledweyne ku nool oo dareemi kartid marka waxaad dareemaysaa inuu meeshaas cudurkii si weyn ugu jiro marka in dadkii mar walba inuu dhaqdhaqaaqu yaraado in la kala fogaado in dadkii wacyigelin badan helaan caqabadaha kaleeto dadka haystaan waxaa kamida ma haystaan hadda maanta qofkii dad badana inta badan markaa wareystid geeriyood allah u naxariiste ayaa lagu leehay naqaskiyaa ku dhegay waxyaabaha qaar waxaa kamid a in oksijiin la-aan hadda ka jirto oo kale magaalada oksijiin ma jiro agabka kaleeto caafimaadka baaritaanka waa yaryahay sidoo kaleeto qalabka kale oo looga hortago haddii saabuuntii noqoleed iyo haddii face maskii noqoleed iyo haddii daawadii kaleo antifariska noqoleed intaba waa ku yartaa magaalada ma jirto marka caqabadahaas waa iska jiraan cudurkiina waa ka dadar badan yahay kii horeeto maalin walba waxaa laga yaabaa inuu dhowr qofood ama dhowr iyo toban qofood uu sii gaaro marka dadka waxaan u soo jeedinaynaa bulshada in mar walbay digtoonaadaan qoysku kalauu ka fooljignaado nadaafadda lagu dadaalo maxaan kuu sheegaa maalintii adiga shan jeer aad gacmahaada ka dhaqdo saabuun ku dhaqdo ama dambas ama waxaad heli karti shaambo dadka intaa la sheekeysanaysa meelaha laiskugu imaanayo dadka xoogaa ka kala fogaadaan dadku markay hadlayaan face maskooda xirtaan waxyaabaha inta badan hadda oon looga hortegi karo keliya hortaga ilaa mugi daawo malaha cudurka intaas waaye sidoo kaleeto waxyaabaha inta badan dadku sheegaan waxaa ka mid aho uroon oo la istimcaalo aan ku boorinayn ayagani waxyaabaha kulul sidoo kaleeto haddii sida basbaaska noqon leeday haddii sanjibiilka noqon leeday xaba sawdadoo kaleeto waxyaabaha kuleylka in dadku isticmaalaan waxyaabaha markaasoo kaleeto waxyaabaha inta badan dadku loogu hortegi karo waayo marka dadku in badan inay fooljignaadaan ayaa muhiimsan
waa mahadsantahay cabdirashiid usbuucii lasoo dhaafay oo kheyladhaanta ugu badan cudurka ay soo baxday ogaanta beledweyne ma jiraa kiisas dhimasho ah oo la xaqiijiyey ama loo malayn karo in cudurka ay u dhinteen
run ahaantii ha kiisas badan ayaa u geeriyooday oo dad badan oo macrifoo la yaqaano oo magaalada caanka ah ayaa xeeta cudurkaas haleelay oo sababsada aan dhihi karnaa markii aad ursanno goobaha caafimaadka ama isheeg dadka meelaha lasku imaado dad badan ayaa la sheegaa suuqyada oo waxaa la hebel baa dhintay markii aad weydiisa camal muxuu dhintay qaab nooca u dhintayna waxaa lagu sheegay calaamada coronavirus calaamada kamid inuu dhintay sida badan waa dad magaalada joogo maadaama axyaata dadka ay magaalada joogo ay hadda ilaa hadda ay kala xirmin axyaata xuduudihii ay xirneen dowrmaadkana aanu xirneen waa qasab maalintii ilaa intaasoo gawaari ayaa xuduudaha gudbo soona galo sidoo kale duulimaadkii sidoo kale weye marka dadka badan ayaa ku dhintay oo markii aan weyso sababta u dhinteen ama xanuunka nooc ahayn noola sheega calaamadaha xeed covid-9 calaamada ka mid ah
qadar ma deegaanka ma la dhihi karaa nidaam caafimaad oo ku filan waa ka jiraa oo ka jawaabi kara marka dhibaatooyinka sidaasoo kale ah ama kiisas badan la arko oo kale meelo lagu karantiilo wax ma la heli karaa saa ka warqabto meel aan muqdisho ahayn oo soomaali inteeda kale ah oo lisleeyahay waa meel ama waa magaalo dad lagu karantiilo xataa hadda inkastoo hadda beledweyne ay heshay meel un lagu baaro cudurka lagugu sheego inaad positive tahay iyo inaad negative tahay keliya intaas unbuu hadda gobolka leeyahay in cudurka lagugu sheego iyo inaan lagugu sheegin marka beledweyne iyo hiiraan iyo soomaaliya inteeda kale markii muqdisho laga reebo ilaa hadda idaacaduna ka maqal wasaarad sheegaysana ma arkin meel lagu karantiilo khatartan waa mid aanagu u bareernay isagoo hadda waalkeen sheegay dad badan baa cudurkan u dhintay hadda mashiin intuu qof soo saaray yidhaahdo qofkan waa positive wuxuu u dhintay positive ma jirto laakiin calaamadaha cudurkan ka hor qof naqas u dhinto waa yaraayeen qof ma aragtahay qunfac u dhinto waa yareed laakiin hadda waxaad moodaa in geeridu ama eeba noqotay mowtilfajurkata noqotay cudurka qofkantu daduu abaf sigista yahay uu xanuuno kala qabay hadda waqta soomaalida ina boqolkiiba lixdan dadka ka weyn dadka ka weyn kontonka sano ama lixdan sano la-eg waxaa waa dad oo macaanka qabo iyo cudurkan qabo marka goob hadda oo aan is leeyahay hiiraan ama hirshabel ama wadanka dhan ama soomaaliya meel aan muqdisho ka ahayn way ka jirtaa goob caafimaad maya mana ku filnaan mana mana jirto adeeg runta ku filan hadda tusaale xuseen haddii maanta hooyo waajeel ah oo cudurada halista u qarsanayd oo kaleeto ama lagu ogaay oo cudurkan kusoo boodo ama naqas ku xirmo dadku waxay isleeyihiin goortiiba ama muqdisho la geeya meel hadda lagu karantiili karo ama lagu daweyn karo maleh marka insha allah iyadana ilaahan kaashan doonaa dad muslimaan ah inuu ilaahay naga bixiyo waa mahadsantii waa soo gabagabeyneyna cabdinaasir adaan kugu hormarayaa waxaa tiri dhalinyarada waxaa sheegteen dhalinyarada inay dadaal wadaan wacyigelin ah meelo badan ay ka howlgaleen su-aasha ugu dambeysa waxay noqonaysaa awood ma u leeyihiin dhalinyarada hawsha ay wadaan in ay ka miro dhaliyaan mise haddii taageero aysan helin waxay noqonaysaa uun wax la bilaabo meel dhex looga tago
maasha allah horta waa mahadsan tahay dhalinyarada hadda barnaamijkan wado wacyigelinta wado waxaa waaye dad dhalinyaraha oo dadkii magaaladan wax ku bartaan ama deegaanka ama meel kale wax kusoo bartaan oo dadkii deegaanka ahaa ayaguna markaas isku xilqaamay inay barnaamijka wacyigelinta ay sameeyaan si dadkooda iyo deegaankooda waxay soo barteen uga faa'iideeyaan sidaas la-aligeed waa dareemi kartaa dhalinyaro oo hadda kolleyba ma haystaan dad maanta waxa waaye aan shaqaynin inta badan qaarkood dhalinyarada marka boqolkiiba sagaashan waxaa dhigi karnaa way awoodaan wayna dagaalamayaan wayna kaashanayaan xoogooda maskaxdooda iyo aqoontooda insha allah waana laga guul dhalinayaa bulshadana waxaan kula dardaarmaynaa inuu qof walba qofka kale ka fooljignaado kana kana fogaado sidoo kaleeto goobaha caafimaadka fariimaha laga siiyana inuu ku dhaqmo
horta xuseen waa mahadsan tahay haddii horta dhallinyarta wacyigelin toqdo haddii horta mar walba horta waxaan wax ku qabanayno waa horta si oo volunteer ah ama iskaa wax u qabso ama istixlaqaan ah waan u baahannahay xeeta kaalmo barke waxaan samaynaynaa inaan goobo fog aan tagno oo xeeta gaadi aan karaysano qalabka gacmaha lagu dhaqdo qalabka facemaska waxyaalo badan aan loo baahan karaa sidoo kale waxaa loo baahana waxaa ka mid ah dadka markii aad u tagtid waxaa arkaysaa qof xanuun sheeganayo marka intii aad wacyigelisa asoo xanuunki la dhibano sheeganayo kama soo tegi karto marka waxaa u baahan tahay inaad usii samaysid isheega soo qaadid marka waxaa loo baahan yahay dhallinyarta wacyigelinta wado waxay u baahan tahay kaalmo way u baahan tahay anagana insha allah shaqadeena ma joojin doono wax walba nugu imaad insha allahu tacala waa wadi doonaa
intaa waxaa ku idil barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya nuur xasan nuur
mahadsaned xuseen ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee wareegga lix iyo tobanka ee koobka yuruba liig ee qaaradda yurub ayaa jimcihii shalay la sameeyey kooxaha ugu waaweyn ama ugu caansan ee isku aaday waxaa ka mid ah a c milan oo ku dhacday kooxda manchester united labadan koox ayaa markii ugu horreysay isaga hor imaan doona tartankan yuruba liig laakiin afar jeer oo hore ayay isaga hor yimideen koobka weyn ee champions league loo yaqaano saddex jeer oo ka mid ah milan ayaa badisay halka manchester united ay hal jeer ka reebtay tartanka kooxda a c milan kooxaha kale ee caanka ah ee tartankani ee ka mid ah ama ku jira waxaa ka mid ah arsenal oo ku dhacday naadiga olombiacos dinamo zagreb iyo tottenham ayaa isku aaday roma waxay ku dhacday kooxda shakhtar dunets ee dalkaasi ukraine slavia brag iyo rangersna waa ay isku dhaceen viareal ayaa ku aaday kooxda dinamo kep ikis waxa ay ku dhacday kooxda young boys halka qaranaada ay wajahi doonto kooxda mold is-aragga hore ayaa dhici doona kow iyo tobanka bisha maarj halka lugta labaadna ay kooxuhu is arki doonaan siddeed iyo tobanka bisha maarso horyaalada kubadda cagta ee yurub haddii aan fiirino ciyaaraha galabta iyo caawa jira manchester city oo horyaalka ingiriiska hogaaminaysa westerham ay fooda isdari doonaan newcastle waxay la dhiri doontaa caawa ee wolverhampton wondres brighton iyo west bromwich ayaa is arkaya halka leeds ay la ciyaari doonta aston villa dhinaca sbain ee laliga barcelona ayaa wajahaysa sevilla getefna waxay la dheeri doontaa valencia horyaalka diriicada talyaaniga ee ciyaaraha caawa dhici doona lazio ayaa la dheeri doonta bolonia yuventusna waxa ay booqan doontaa hellas verona dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaa ha inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaad kala socoteena dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatanna aynu ku wada nasanno cododka fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim hilowle
heestaasi ay ku luqaynayeen axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim hilowle ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta xajiina afarta galabnimo inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo